meel isa joogsan hana la kaalmeeyo ha kaalmeeye kaalmada annaga inaan wax kaalmeyna eeduna kaga baahan yahay gobolkayna waa hodon wuxuu leeyahay bas wuxuu leeyahay xoolo wuxuu leeyahay maarata daal webiya uu leeyahay intaas gobol isku yeeshay waayo waxaa intaas kali haddana dhibaato noo haysaa inaanan anaga wax qabsahay ee unsanayno annaga ama anaga hoos ka qodayno ama hooskeennu xuxulaan war waxaasa laga baxo hiigsigayna waa mustaqbalka iyo horusocod inaa gobolka shabeellaha dhexe oo ka baxa waxa uu ku jiro himilada iyo yididiyada aan hiigsahaynana ay naqdaan inaan gaarno mustaqbalka gobol asiga macaawino bixiyo wayna bixin karnaa hadduu ilaahay yidhaahdo oon shaqaysano iskuna kalsoonaano